على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج waxay da'deedu ahayd afartan sano isaguna wuxuu ahaa shan iyo labaatan sano waxay ahayd baariyad qalbigeeda siisay suubanaha heer ay dareensiisay inay isku da' yihiin isaguna wuxuu ahaa xigmad badana dabacsan heer uu dareensiiyey inay isku da' yihiin iyadu waxay haysataa hanti ballaaran laakiin waxay tustay in asaga uu yahay wax uu qaalisan ee ay haysato isaguna wuxuu ahaa faqiir laakiin wuxuu dareensiiyey inay iyada u qaalisan tahay hantida ay haysato haddii lagugu yidhaahdo jacaylka xalaasha ah wuxuu sameeyaa mucjisaad la yaab leh rumayso waxyigii ayaa soo degay alla mowqifka culays badana waa lama huraan in la helo goob la muciinsado isla xilligaas ma uusan aadin adeerkiisa geesiga ahaa ee xamsa iyo xitaa adeerkiisii naxariista badnaay ee abidaalib iyo xitaa saaxiibkiisii ballan oofinta badnaay ee abuubakar balse wuxuu aaday khadiija wuxuu ogaa inuu haysto xaas iyo haweenay u dhiganta ciidan dhammaystiran iyaduna malihii uu ka haystay way u rumaysay way dejisay oo xasilisay dibna u xusuusisay wanaaggii uu lahaa kadibna waxay u geysay waraqata binofal markii ay ogaatay inuu nebi yahay waxay ahayd qofkii ugu horreeyey ee rumeeya khadiija ayaa dhimatay markaas buu dhulku la cariiriyoobay waxaana markiiba loo qaaday samada waxaadba mooddaa in la sabar siinayo oo loo tacsiyeynayo kadib wuu hijrooday xaasas kalena wuu yeeshay laakiin booskii khadiija wuxuu ahaa mid bannaan oo aanay jirin cid buuxin karta wuxuu ku dhowaa lixdan ka sanno xilligii uu arkay haweenay waayeello ah oo iyaguna ku dhow siddeetanka sanno markaas buu dhulka go'iisa ugu fidiyey si ay ugu fadhiistaan isagoo amakaaga ka bi'inaya dadkii la joogay ayuu ku yidhi haweenkani waa saaxiibbadii khadiija maalin ayaa waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasallam gurigiisa ugu yimid haweeney waayeel ah markaas buu soo dhoweeyey oo farxad iyo qalbi furnaan u muujiyey markaas bay caaisha la yaabtay soo dhowaynta iyo maamuuska uu suubanuhu sameeyey isagoo u sababaynaya ayuuna ku yidhi haweenaydan waxay noo imaan jirtay waagii khadiija u fiirso waagii khadiija wuxuuba xilligeedu noqday wakhti wax lagu taariikheeyo mararka qaar wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasallam gowraci jiray neef ari ah markaas buu inta kala jarjaro dhihi jiray qayb uga geeya gabdhihii saaxiibbada la ahaa khadiija anas radiallaahu canhu wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasallam markii loo keeno wax hadiyad ah wuxuu dhihi jiray waxaad geysaan guriga heblaayo maxaa yeelay khadiijo ayay jecleed khadiijo oo keliya ma jeclayn rasuulku sala allahu calayhi wasallam balse wuxuu jeclay cid weliba oo ay khadiija jeclayd waa mid qaldan qofka u maleeya in jacaylka xalaasha ah uu nuqsaaminayo raganimada qofka iyo in muujinta jacaylka uu qofka u qabo qofka kale ay muujinayso taagdarrida qofka kani waa saydka ragga bal qalqiga oo idil sala allahu calayhi wasallam oo jecel khadiija iyadoo nool iyo iyadoo dhimatayba waa qof qaldan qofka u maleeya in ad adayga iyo qalafsanaanta aan booskeeda oolin ay muujinayso ragannimadiisa balse ragannimadu waa hadba in la-eg inta uu qofku naxariis badan yahay soo jiido muslimiinta oo u dhimri kuwooda dhibban ballan wanaagga wuxuu ka mid yahay iimaanka sidaba uu sheegay suubanaha sala allahu calayhi wasallam waa mid qaldan qofka u maleeya in dumarka lagu hoggaami karo oo keliya qalafsanaan iyo jaadal balse jacaylka xalaasha ah ayaa lagu hoggaamin karaa oo keliya haweenayda waa hadda jacaylka oo keliya
منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات